faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamedee cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakran raadiyo cadaado jawaar bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon webiga shabeelle oo fatahaad cusub ka sameeyey deegaana horle oo ka tirsan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan xildhibaanada golaha shacabka oo maanta kulan ku yeelanaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya jubbaland oo ka hadashay mar kale xarigga wasiirkii amniga maamulkaasi janan shir looga hadlaya arrimaha dastuurka soomaaliya oo ka furmaya dalkaasi turkiga iyo qarax khasaare geystay oo ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu doorkaroon warka subaxee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goordhow diyaargarooba warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo isniina taariikhduna ay ku beegantahay siddeed labaatanka bisha tobanaad laba kun toban iyo sagaal ibinkii haatanna kusoo dhowaada warkaas oo fidsan xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeelanaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya warbixinta warkan waxay noo sii qaadaa dhiga waryahayaga jile jaamac jile
xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa habeenkii xalay ahaa waxaa lagu wargeliyey in maantay oo ku taariikhdu ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha tobnaad ee oktoobar ay yeelan doonaan kulankoodii caadiga ahaa isla markaana uu kulanku ka dhici doonaa xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho ajendaha kulanka ayaa ah aqrinta labaad ee wax ka beddelka sharciga iibka qaranka iyo aqrinta saddexaad ee sharciga tirakoobka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayaa qaybahooda kala duwan waxa ay isku diyaarinayaan sidii ay qayb uga qaadan lahaayeen aqrinta labaad ee wax ka beddelka sharciga iibka qaranka iyo aqrinta saddexaad ee sharciga tirakoobka kulankan ayaa noqon doona kulankii shanaad ee kala fadhiga lixaad ee xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya kuwa oo muddooyinkii ugu dambeeyey fasax ku jiray
maamulka jubbaland ayaa mar kale ka hadlay xarigga wasiirka amniga oo isagu ku xiran magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dowlad goboleedka jubbaland ayaa mar kale waxay si kulal uga hadleen xarigga dowladda federaalk soomaaliya ay dhowr bilood ka hor magaalada muqdisho ugu geysatay wasiirka amniga maamulka jubbaland cabdirashiid xasan cabdi nuur janan wasiirka xogeenka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka jubbaland cabdiraxmaan maxamed xuseen ayaa sheegay in cabdirashiid janan uusan ahayn dambiil islamarkaana madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya looga baahan yahay inuu sii daayo wuxuu ugu baaqay guddoonka golaha shacabka iyo aqalka sare inay kaalin ka qaataan sidii loo sii dayn lahaa wasiirka amniga jubbaland oo tan iyo markii la xiray hal jeer ka soo muuqday maxkamadda gobolka banaadir ugu dambeyn waxa uu sheegay in haddii la sii dayn waayo wasiirka cawaaqixuma ka dhalan doonto ama cawaaqixumada ka dhalato mas-uuliyaddeeda ay qaadi doonaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo
madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo golaha baarlamaan labada aqaloo baarlamaanka ee dowladda federaalkan u farhaya wasiirka amniga jubbaland cabshiid jaran dad soomaaliyeed baan nahay dalku waa naga dhexeeyaa cabshiid jaran dembiile ma aha waxaan idinka codsanaynaa inaad soo daysaan waxaan idinka codsanaynaa inaad soo daysaan waxaan idinka codsanaynaa inaad soo daysaan haddii aad soo dayn weydaan wixii cawaaqib xumo ahoo ka dhasho mas-uuliyaddeeda waxaa yeelanaya madaxweynaha soomaaliya iyo inta la shaqaynayso madaxweyne adiga iyo tiimkaada ka fiirsada ka fiirsada dadka muwaadiniinta ah oo soo halgamay oo mas-uuliyiinta oo xasaanidda leh oo lagu xadgudbahaya waxa ka dhalan kara madaxweyne aad inaad uga fiirsato ayaan ku dhihin waxaan mar labaad gudoomiyaha baarlamaanka iyo labadiisa ku-xigeen iyo guud ahaan golaha shacabka gudoomiyaha aqalka sare iyo labadiisa ku-xigeen iyo dhammaan golaha aqalka sare madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo dhammaantood waxaan ka codsanaynaa inay soo sii daayaan wasiirka onastiga ah oo afduubka lagu haysto inay soo sii daayaan haddii la soo sii dayn waayo madaxweyne wixii ka ratibna mas-uuliyaddeeda adaa iskale
si kastaba dowladda soomaaliya ayaa soddon iyo kowdii bishii agoost ee sanadkan laba kun toban iyo sagaal waxay garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ka soo xirtay wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid janan iyadoo lagu eedeeyey xadgudub dhanka bini'aadanimada gaar ahaana arrin ka dhacday sanadkii laba kun toban iyo shantii degmada dowro ee gobolka gado halkaasoo afar ruux oo maxaabiis ah lagu dhex dilay xabsi ay ku jireen magaaladaasi faafahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya qaraxaan oo geystay khasaare kala duwan lagana maqlayay joogtiisa xaafado ka tirsan magaalada muqdisho ayaa waxa uu ka dhacay agaarka isku iskata leh ee magaalada muqdisho goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen qaraxa uu ahaa miino lagu qariyey qashin la dhigay waddada dhinaceeda islamarkaana uu sabay dhimashada mid ka mid a shaqaalaha dowladda hoose ee nadaafadda ka shaqeeya qaraxa ayaa goobta uu ka dhacay waxaa ku yaala mid ka mid a bangiyada dalka waxaana muddo daqiiqada hakad la geliyey issocodka dadka iyo gaadiidka halka uu qaraxu ka dhacay ayaa waxaa gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo aan ka fogeyn goobta uu qaraxu ka dhacay waxaana xaatan xaaladdu ay tahay mid deggan halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan ood ka dhagaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhowdhow webiga shabeelle ayaa fatahaad leh fatahaad hor leh ka sameeyey deegaano ka tirsan magaalada beledweyne wararka laga helayo iyo sidoo kale degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe wararka laga helayo degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe ayaa waxay sheegayeen saacadihii lasoo dhaafay webigu shabeelle ku fatahay xaafado ka tirsan degmadaasi xaafadaha kala duwan ee degmadaasi ayaa waxaa sawiro laga soo qaaday ay muujinayaan biyo fara badan oo dhex yaalla waxaana xirmay dhammaan goobihii ganacsiga degmadaasi dadka ku nool degmada mahadaay ayaa badi ka barakacay fatahaadda webiga shabeelle iyadoo iyagoo aaday tuulooyin hoostaga degmada mahadaay oo uusan weli webiga ku fatahin mas-uuliyiin u horkacaya wasiirka arrimaha gudaha ee hirshabelle maxamed cali caadle ayaa tegay degmada mahadaay waxayna u sheegeen in degmada ay ka ji- waxayna sheegeen degmada ay ka jiraan dhibaatooyin fara badan oo sababay fatahaadda uu sameeyey webiga shabeelle waxa uu sheegay maamulka hirshabelle uu dadkaasi gurmad u samayn doono isagoo sidoo kale ugu baaqay dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxda kale ee hirshabelle inay dadkaasi u soo gurmadaan marka la gaaro xilligan oo kale ayaa waxaa fatahaad kala duwan sameeya webiga shabeelle ee maraha gobolka hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose wuxuuna saameyn ku yeeshaa dadka shacabka ee ku nool degmadaasi ama deegaanadaasi kala gadisan sidoo kale wararka naga soo gaaraya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa sheegaya in xaafado hor leh webigu uu fatahaad ku sameeyey iyadoo dadka halkaa ku noolaan ay bilaabeen inay ka barakacaan shir looga hadlaya arrimaha dastuurka soomaaliya ayaa ka furmaya dalkaasi turkiga shir wadajir ah oo ku saabsan dib oogista dastuurka ayaa ka furmaya ayaa ka furmay maga waa ka furmay wasaaradda arrimaha dastuurka iyo xukuumadda federaalk soomaaliya iyo guddiga la socodka guddiga madaxa bannaan iyo guddiga dastuurka baarlamaanka dowlad goboleedyada u xilsaaran dib eegista dastuurka ayaa magaalada istanbuul uga furmay shir toban maalmin socon doona laga bilaabo toddobiyo labaatankii oktoobar laba kun toban iyo sagaal ilaa shanta nofembar laba kun toban iyo sagaal oo ku saabsan dib eegista shan iyo tobanka cutub ee dastuurka ee lasoo dhameeyey ugu horeyn wasiir waa ugu horeyn waxaa shirka ku soo dhoweeyey dhammaan qeybaha ka qaybgalayaasha islamarkaana sharaxa u sharaxay ujeedooyinka shirka gudoomiyaha guddiga la socodka dibogista dastuurka labada gole cabdi qeybdiide wasiirka arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane saalax axmed jaamac ayaa hogaaminayay wafdiga dowladda ee dibogista dastuurka gabagabadii shirka ayaa muhiimadda uu ugu fadhiyo dib ogista dastuurka gaar ahaana shan iyo tobanka cusub ee soo dhammaaday taasoo la doonaya in muddo toban cishaa lagu turxaan bixiyo wixii sixitaan yaryar ee u baahan ee ku saabsan dhanka farsamada warkii dhegeystayaal subaxnimo ee raadiyaha cadaadaad kala socoteen waa naga intaa warka waxaa soo saaray saaxiibkay mahad nuure anigoo sharmaarkaan waa idinla socodsiin intaan warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu
radio cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo radio cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tabinayaa radio cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa radio cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan